bsmi اllahi الرxman الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alih وsaxbihi aجmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuuda sulayman bnu اlأshcaf asijistaaniyu raximah اllah tacaala baabun fi اlbaqaraةi wاljazuuri can kam tujzi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi اlbaqarati lo-di iyo wljazuuri yani sici iyo wljazuuri hashi can kam tujzi uu imisa xaggood ayay ka gudaysaa meeqay ka gudaysaa yacni halka neefee lo-da ah iyo neefka ah geela meequu ka gudayaa udxiya ahaan ayb qaala alimaamu abu dawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa hushaymun qaala xadaanaa cabdulmelik can caaa yb can jaabir bni cabdillaahi qaal kunnaa natamatacu fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam wakhtigii nebiga waannu tamatuci jirnay ayb nadbaxu albaqarata ayaan gowracaynay hasha can sabcatinsaca can sabcatin baan ka gowracaynay toddobo nashtariku fiiha waan wadaagaynay ayb intaan tamatucno ayaan saca toddoba ka gowracayni waxaa laga qaadanayaa marka neefka saca ah toddoba inuu gudi karo udxiyo hadyigana uu la mid yahay hadyigana inuu la mid yahay udxiyaduna inay la mid tahay xadiidkan hadda hadyigiibuu sheegay udxiyadana waa u baabeeyey marka cinda abi daawuud inay isku mid yihiin udxiyada iyo hadyiga labadaba ayb neefka markaa lo-da ah toddoba inuu ri inuu u dhigmo toddoba riyo laguna wadaagi karo toddoba qof oo udxiyo samaysanaysaa wadaagi karto ujeedkoodu inuu isku mid yahay shardi ma aha waxaa wadaagi karta toddoba qof oo nin hadyi ay u tahay nin kalena udxiyo u tahay nin kalena caqiiqo ay u tahay wahaakadaa saddex kalena ay afar kalena wax kale u tahay waxaa wadaagi karo neefka lo-da ah toddoba qof oo nin hilib iskaga talagalay inuu ari iskaga talagalay lixda kalena inay udxiyaystaan ay rabaan toddobadooda waa neefkaas waa ku filan yahay ayb marka aqraaddoodu inay isku mid noqotaa qasab ma aha kulligood inay hal wax samaynayaan shardi ma aha ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanaya sidaas macnahaas qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun huwa bnu salma can qaysin can caطaa can jaabir bni cabdillaahi ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebiga qaala waxa uu yidhi albaqaratu tujziu albaqaratu sici way gudaysaa can sabcatin toddoba xaggood ayay ka gudaysaa waaljazuuru wa tujziu aljazuuru hashana way gudaysaa can sabcatin toddoba xadiidkanna wuxuu noogu daray marka awal sici baan haynay neefka geelana inuu la mid yahay neefka geel ah iyo lo-da labadaasuu toddobaa wadaagi karto ayb bacd alaahaar oo waxaa jirta ama axaadiid jaabir iyo laga wariyey imaam abu daawuud axaadiidtan jaabir unbuu sheegay bacd alaahaar oo waxaa jirto ama axaadiidta qaar dhehayso geelu inuu toban u gudaayo lo-dana toddoba aahaar axaadiid noocaas iyo aahaar sidaasaa jirta laakiin axaadiidtaasi waa daciif alimaamu albayhaqi iyo daxaawi iyo abu jacfar adaxaawi iyo way cileeyeen waana daciifiyeen abu daawuudna waaba ka tegeyba kuwaas oo wuxuu soo qaaday kuwa toddoba toddobada ah toddobada ayaa axaadiidteedu ay saxiix tahay nebigana ay saa uga sugnaatay ayb ibnu cumar baa isaga waxaa laga wariyey inuu ku tegey lo-duna toddoba inay tahay geeluna inuu yahay toban ayb laakiin axaadiidta nebiga calayh isalaatu wasalaam ee jaabir uu nebigu ka wariyey saxiixa ah toddoba toddobaay sheegtay marka toddobadaasaana labaduba inay isku mid yihiin yaa culummadu ay jumhuurtooda ay rajaxaan qaala xadaana alqacnabiyu wahuwa cabdullahi bn maslamata bni qacnab alqacnabiyu can malikin can abi zubayr almakiy wahuwa moxamed bni muslim ibni tadrus almakiy can jaabir bni cabdillaahi annahu qaal naxarnaa maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga maciisaan gowracnay ayaan la gowracnay bilxudaybiyati xudaybiya annagoo joogno albadanata hasha can sabcatin toddobo yaannu ka gowracaynay waalbaqarata sacana can sabcatin toddobo nebiga maciisaan la gowracannay hasha toddoba lo-dana sacna toddoba ayb xudaybiya marka xoolihii ay ku gowracayeen wuxuu ahaa dhiig oo marka wuxuu ahaa damul ixsaar ixsaarkii lagu sameeyey ee laga manciyey inay kacbadii galaan ayaa marka wuxuu keensaday inay wixii hadyi ay wadeen meesha ku qalaan markaa dam baa yimid damul ixsaar neef ari ah qofka waa iskaga filan yahay marka halkii lo-diina iyo geelina waa wadaagi karaanoo neefkii lo-a toddobo neefkii geelana toddobo ayb yaa wadaagaysa xadiidkanna macnahaasuu tilmaamay geela iyo lo-dana waxaa shardi ah inay noqdaan faniy inuu ahaado ayb faniyaad inay yihiin oo jadaca ma yacni hal sano iyo laba sano iyo lama yeelayo eele ayb geela marka inuu shanta buuxsaday ayb lo-duna saddexda ay buuxsatay kii afaraad gashay ayb siniga iyo da-da marka casharkii horaan uga hadalnay marka macnihii loo tarjamay iyo axaadiidtan waa isleeyihiin xukunka tarjamaduna waxaa weeyaan albaqaratu tujziu can sabcatin wاljazuuru tujziu can sabcatin xukunka marka jawaabtiisu saas axaadiidta oo ku dhigayaana marka sidaa ah baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi shaati rida yudaxaa bihaa loogu udxiyaynayo can jamaacatin jamaaco loogu udxiyaynayo rida neefka ariga ee jamaaco loogu udxiyaynayo ee neefka ariga marka jamaaco waa loogu udxiyayn karaa laakiin jamaacadaasu yay tahayna waa qoyska ayb qoyska haddii uu doono konton qof ha gaaro mar haddiiba ninay xaaskiisi ilmihiis yihiin qoyskaasoo dhan waxaa ku filan marka halkaas udxiyo ayaa ku filan halkaas neef marka rida waxay ku filan tahay caa'ilada qoyska laakiin ashkhaas kala duwan neef ariga kuma filna ayb can jamaacat inta uu sheegaya marka waxaa weeyaan can ahlihi qofka ehelkiisa waaye maahane toddoba qofoo kala gaara ama toban qofoo kala gaara neef ariga ma wadaagi karaan ishtiraag ma gala asaga ariga ayb waxa wadaagi karaa waxay tahay nin iyo dadki isaga hoos imaanayay ee reerkiisii ah qال xadaثna qتaybaة بن سacيid qal xadaثna yacquub yعni اskandaraniy yعni اlإskandaraaniya can camri can اlmuطلب huwa almuطلب bn cabdالlaahi bni xandb yaa la yidhaha صaduuq kaثiir التdliis ayb واlإrsaal can jaabir bni cabdالlaahi qaala شhahidtu maca rasuuli الlahi salى الlahu عalيه alي wsلم nebiga ayaan la xaadiray oon la joogay nebigii baan la joogay ayuu yidhi aladxaa ciiduladxaadi ayaa gaabinaya ayb qaala shahidtu maca rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wali wasalam nebiga ayaan la xaadiray aladxaa ciiduladxadii bilmusallaa musallihii baan kula xaadiray oo aan la tukaday falamaa qadaa khudbatahu khudbadiisii marku dhammaystay nasala min mimbarihi mimbarkiisii buu ka soo degay wa utiya bikabshin wan ayaa loo keenay fadabaxahu rasuulu اllahi sal l slam nebigii baa gowracay biyadihi gacantiisii buu ku gowracay wa qaala bismi اllaahi wallaahu akbar hada cannii kani xaggaygu ka ahaaday wa can man lam yudaxi min ummatii iyo ciddii aan udxiyaysaninoo ummaddayda ka mid ah iyo qofkii aan udxiyo heli karin oo ummaddaydii ka mid ah ayaa neefkaani udxiyo xaggiisa u ka yahay marka in jamaaco neef ariga udxiyo loogaga dhigi karo xadiidkanbu u keenay waana daciif oo waxaa weeyaan cilladiisuna inqidaac baa ku jiro oo almuqalib ibnu xandab jaabir ma soo gaarin sida uu alcalaa'iyu alxaafid alcalaa'i kitaabkiisa jaamicu taxsiilka uu ku sheegay almuطalib lam yasmac min jaabirin muطalib ibnu xandar jaabir waxba kama unan maqal marka xadiidku waa daciif cilladaas uu daciif ku yahay ayb iyo isagooba lagu sifeeyey kaiiru lirsaal inuu yahay ayb marka xadiidkani ma ansixin ridana waxay ku filan tahay oo keliya qoyska ee laba qofoo kala duwan rid ma wadaagi karaan baab imaami ydbaxu bilmusallaa baabu bayaani xukmi اlimaami imaamka xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay yadbaxu gowracayo bilmusallaa ku gowracayo imaamka musallaha inuu ku gowraco wixii ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay marka baabkan abu daawuud wuxuu u baabeeyey waxay tahay kaiir min alculamaa sida xanaabilada iyo xanafiyada iyo ayaa iyagu waxay qabaan udxiyada inaan la gowrici karin ilaa bacda dabxi اlimaam markuu imaamka xoolihiisa gowracdo kadib ayaa racyadu ay gowracanayaan dadka marka imaamkii si loo ogaado loogu daydo waa inuu isagu musallaha ku gowraco marka oo dadku inay arkaan in imaamkii gowracday ilaa hadduu gurigiisii ku gowraco dadkii ma arkaayaan mana fahmayaan xigmada kaloo ku jirtaa waxaa weeyaan in imaamka lagu daydo oo dadka uu baro sida wax loo gowraco iyo axkaamta udxiyada ku tacalluqda iyo isagii inuu ilaa ninka ugu cilmiga badan baa badanaa dadka imaam inuu u noqdo ay tahay ayb marka ayb imaamka marka labadaas xikmad baa ku jirta xikmadda koowaad waxaa weeyaan taas oo mas'alada bacdu ahlilcilmi baa sidaas qabaan marka si loo ogaado imaamku inuu gowracay iyo in kale waa in musallaha uu ku gowraco qowlka labaad sida labaadna xikmadda kale waxaa weeyaan inuu isagu dadku ay ku daydaan iqtidaa lagu sameeyo ayb qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba ana abaa usaamata xadaahum abu usaama xamaad bnu usaama alkuufiy cuثmaan bnu abi shaybana wuxuu la dhashay abu bakr bnu abi shayba ayuu la dhashay cuثmaan ibn cabdillaahi bn ibraahim ayaa la yidhaahdaa ibraahimkaas awowgood ahna qaadi lkuufa ayuu ahaa daciif buu ahaa muslimna muqadamadiisa waatuu ku sheegay amaa cuثmaan iyo abu bakr rag waxay ahaayeen a'immo ah abuu bakar weliba muslima aad uga badsaday cuثmaan ala'imma sita kulligood waa ka wariyeen ilaa tirmidi iyo nasaa'i ma ahane oo camalulyowmi walleyla uga wariyey oo aan sunanka uga warinin ma ahane abuu bakar baana labadooda aad u imaamsanaay ugu xifdi badnaa oo cuثmaankan tarjamadiisa waxay ku sheegeen annahu kaana laa yaxfadu اlqur'aan qur-aanka inuusan xifdisnayn bay sheegeen dabcan marka tarjamadii selafka qof sidaan gaaray qur-aanka ma xifdisna hoosay u soo rideen ilaa qaarkood ibnu xajar uu yidhi bacduhum baa waxayba sheegeen inuu qur-aanka laxni jirayba xataa walam yahbut daalika laakiin waxa wax sugan maahan oo qur-aanka uu tasxiif ku samay jiray tasxiifaadkan la sheegayna qaarkood ilmaha xataa aynan samaynin marka imaamkanna laa'iq uma ahanuu yidhi waxaas ma jiraan iyagu ka badbadiskaas ayb awowgood marka cumaankan wuxuu dhalay isaguna moxamed ibnu cumaan ibni abi shaybuu dhalay imaam weyn buu isaguna ahaa marka a'immati baqdaad ka mid ahaa kitaabuulcarshi kitaabuulcarshi buu leeyahay kitaab aad loo ictimaado waaye bacdi naas baa waxay dhaheen daciif waaye oo yacnii ama kadaab baa lagu sheegay miisaanulictidaalkay ku ararkeen miisaanku waxaan rabnaa marka inaan la ogaado miisaanulictidaalka qof kastoo laga hadlay isaga oo qof un ka hadlay ama hadalkaa laga hadlay sax ha ahaada ama yuusan ahaanin miisaanka waa soo qaadaa ayb taa horta in la ogaado way miisaanulictidaalka waxaa ku yaallo cali bnu lmadiini oo shaykhu lbukhaari ah kownuhu cuqayli uu ku hadlayo uu yidhi laa yutaabacu calayhi darteeda u soo qaaday soo ma garanin marka miisaanka rag badan oo a'immaa ku jiraan oo ounan ka wadin inay ducafo yihiine maadaama un lagu hadlay uu ka wato inuu markaa ama uu difaaco ama uu sheego un ragga ka hadlayna rag tanaafus u geeyey bay u badnaayeen muayan iyo alxaafid muayan iyo cabdullahi bn imaam axmed iyo rag noocaasaa ka hadhadlay dad aqraan ay ahaayeen bayna ahaayeen mucallimina wuxuu leeyahay dacfigiisaas ama yanii ramyuhu bilkadib kulli asaaniidda lagu wariyayo dhan ibnu cuqda warinaya ibnu cuqdana yacni waxaa weeyaan waxa uu la gooni noqdo waa nakaara ku jirta iyo dacfi ayb marka binaan calaa daalika jarxi ansaxay ma ahan jarxigaas oo kale nacam haddii kadaab uu yahay wakhtigiisii a'imo waaweyn baa baqhdaad la joogtay ayb iyagaa marka aad uga hadli lahaa ayb nimankan marka ay aqraanta yihiin keliya maxay ugaga hadlayaan keliya laakiin kowari iyo kalea waxay isticmaalaan badaa'iman ibnu abi shaybaha moxamed ibnu cumaan markuu rabo inuu naqdiyana aqwaashii mudayanuu soo qaadanaya markii uu rabo mudayan inuu naqdiyana aqwaashii moxamed ibnu cuثmaan ibn abi shaybuu soo qaadanaya marka iyagiibu isku garaaca marka culamada wa marka aad yani ibliisnimo waay waxaasoo kale iyo shaydaannimo waay cilmi darrana uma geynin kowtari waxaasoo kale maxaa yeeley haddii nin labada midkood haddii uu yahay kadaab de warkiisa qabad male kan kale inuu u qabto ma ah laakiin mudayanna waa naqdinaya moxamedkanna waa naqdinaya kulli ha isla baxaan maxaa soo haraya marka caqiidat اljahmiya marka inay sugnaato ayb marka nin marka cilmi iyo idilaac badan buu ahaa laakiin lagu ibtileeyey waaa aan ilaahay ku hanuuninin ayb ana abaa usaamata wahuwa xamaad bnu usaama xadaahum can usaamata ayb usaamat bnu zayd alleyti ayb weyaan kan dambe can naaficin can ibni cumara ana اnabiya salى اllahu عalayh ali wasalama kaana yadbaxu udxiyatahu nebiga udxiyadiisa wuxuu ku gowracaya bilmusallaa musallaha wa kaana ibnu cumara yafcaluhu ibnu cumarna sidaa buu yeeli jiray xadiidka marka deliil wuxuu u yahay wixii loo baabaysto imaamku inuu musallaha ku gowraco yaa la sunneeyaa baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fii xabsi luxuumi اladaaxi udxiyada hilbaheeda in la ceshto la kaydsado xukunkaa wixii ku soo arooray caddayntiisa adaaxida hilibkeeda in la kaydsado yacni meel la dhigto baabkan wuxuu tarjamo gaara oo ugu yeelay ayaamihii horaa la reebay reebiddaa marka la reebay saddex beri kadib in la kaydsan kara ayaa nebigu reebay laba macnaba marka waa ku jirtaa naskhi in la nasakhay oo axaadiidta dambe gadaal ka timid ee muslim iyo uu warinayay ay nasakheen oo mansuukh ay tahay axaadiidta reebaysa in la kaydsado ama imaa inaynan awal mansuuq aanay ahayne laakiin markii horeba cillo loo reebay inay jirtayoo cilladu ay ahayd baahidii markaas taagnayd markay baahidii zuushayna bannaanaashadii xukunka uu soo laabtay qaala xadaana alqacnabiyu can malikin can cabdillaahi bni abi bakrin can camrata binti cabdiraxmaan qaalat samictu caaishata baan maqlay taquulu iyadoo dhahayso dafa naasun dad ayaa wax beelay dafa naasun dad baa baahday min ahli اlbaadiyati ayb oo reer baadiyaha ah xadrat اladxaa wakhtigii udxiyada fii zamaani rasuuli lah sal slam waqhtigii nebiga faqaala rasuulu lahi sal slam nebigu waxa uu yidhi iddakhiruu lialaain saddex maalmood wixii aad cuni lahaydeen u kaydsada watasadaquu bimaa baqiya saddexda wixii ka harayna sadaqaysta yacnii saddex maalmood wixii aad cuni lahaydeen kaydsada waa laydiin ogolyahay wixii ka badan intaa laakiin ha kaydinina oo sadaqeeya marka dafa naasun dad baa marka wax waayey ama baahday macnaheedu marka waxay tahay cillada nebigu uu sidan u reebay saddex ka badan in la kaydsado waxay tahay dhibaatada markaas jirtay qaalad waxay tidhi markaa falammaa kaana bacda daalika kaagaa kadib markay ahayd yacnii sanadkaa kadib qiila lirasuuli اllahi sal ا slam nebiga waxaa lagu yidhi yaa rasuul allah laqad kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yantaficuuna inay ku intifaacsanayaan min daxaayaahum udxiyadooda wayajmuluuna minhaa ay dhalaalsanayaan alwadaka baruurta baruurtii markaa ay dhalaalsanayaan oy subag ka dhiganayaan wayajmuluuna yanii ay dhalaalsanayaan minhaa udxiyada xaggeeda alwadaka ayay dhalaalsanayaan baruurta ayb cadiimaha iyo baruurta ayay dhalaalsanayaan wayatakiduuna minhaa waxay ka dhiganayaan marka alasqiyatana waa ka dhiganayaano sibraarada ayb maqaarkeedii iyo waxyaabahaba isticmaalayaan ama ay marsanayaanba yani baruurtiiba waxay marsanayaan maqaarka iyo waxyaabaha faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxau yidhi wamaa daaka kaagaas waa maxay ow kamaa qaal qaaluu waxay yidhahdeen maxay dadku ugu intifaaci laayihiin qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow nahayta waxaad reebtay can imsaaki luxuumi daxaayaa udxiyada hilbaheeda haysashadeeda ayaad reebtay bacda alaain saddex kadib in la haysto faqaala rasuululahi sal l slam nebigu waxau yidhi innamaa nahaytukum waan idinka reebay min ajli daafati abaartii yacnii gaajadii baahidii yaan idinkaga reebay darteed allatii baahida oo dafad ku habsatay calaykum idinka korkiinna fakuluu cuna watasadaquu sadaqaysta wadakhiruu kaydsada anuu abaartaas un baan u yeelay maahane maahan inay xaaraan idinka tahay marka xadiidkan nasnimaba tusaayo ee wuxuu tusayaa marka xugun cillo lahaa oo cillo loo reebay nahyigu marka cillow cuskanaa cillada haddii la waayana alxukmu yaduuru maca cillatihi wujuudan wa cadaman marka waxaa dhici karta marka haddii baahi darani ay jirto in markaa aan la kaydsanin markaa yaa imaan karto fakuluu watasadaquu wadakhiluudaana akaru ahlilcilmi amarkan fakuluu waxay ku tageen inuu yahay amru ibaaxa udxiyada in la cunaa inay iska bannaan tahay ayay ku tageen ayb oo aynan ahayn yani amar wujuub ilaa ilaa udxiyada inaad cunto qasab inaynan ahayn ayb amru wujuub maaha amarku daahiriyada iyagu waxay dhaheen waa waajib udxiyada inuu wax un ka cuno qofka hadduuna wax ka cuno waa dembaabayaya ayb waana madhab aan saxiix ahayn bacdi asalafna waxay yidhaahdeen waa sunna in wax laga cuno taasaana dhow qofka udxiyadii dabcan markaa rasuulka ficilkiisa iyo marka la feeriye iyo yani udxiyada inuu wax ka cuno fuqahada shaaficiyada iyo qaar badan oo fuqahada ka mida waxay iyagu yidhaahdaan udxiyadu waa haddaynan ahayn udxiyo manduura oo la nadray udxiyada haddii nadar lagu galay sideeda bannaan udxiyadu waa sunna sideeda caadiga waa sunna iyada laakiin haddii qofka uu nadar ku galay uu yidhi ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan udxiyo neef udxiyaa qalo ayuu yidhi maalan nadarkii muxuu isku bedelo udxiyadaas marka maxay noqonayna waajibay noqotay waajib bay nadarka ku noqotay udxiyada waajibkaa lama cuni karay leeyihin marka hadday nadar ku noqoto sidaa waajib ay ku noqoto waa kafaaradoo kale in la cunaa marka ma bannaano taas a diidaya middan marka maadaama udxiyadu sunno tahay in la cunaa waa iska bannaan tahay iyada markaqadar maa jira marka imaamu shaafici baa waxaa laga wariyey ulu in la cuno ulu la sadaqaysta fiican uluka kalena qofka uu kaydsado ama sii yaalo fakuluu watasadaquu wadakhiluudaana imaamu lbukhaarina wuxuu baabeeyey baabu maa yu'kalu min luxuumi اladaaci wamaa yutasawadu minha markaasuu xaafidku wuxuu yidhi min hayri taqyiidin liuluin walaa nisfin iyadoo ul iyo nus midna aan lagu qaydin bmara wax taqyiida ma laha intaad ka cuni karta ka cun waxaad sadaqaysan kartana sadaqayso in wax laga sadaqaysta iyado waa sunno qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa musadadu wahuwa bnu musarhad abulxasan albasriyu qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa khaalidun اlxadaa can abilmaliix can nubayshata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxau yidhi innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn nahaynaakum inaan idinka reebnay can luxuumihaa udxiyada hilbaheeda an ta'kuluuha inaad cuntaanaan inayaan idinka reebnay fowqa alaain saddex wax ka badan likay tasacakum say idiin deeqdo idinkoo dhan idin wada gaarto yani muslim jaa'a allaahu ilaahay wuxuu la yimid bisacati waasacnimow alla la yimid hadda fakuluu cuna wadakhiruu kaydsada watajiruu ka tijaaraysta ayb alaa hooy waina haadihi alayaama maalmahan ayaamu aklin wa shurbin wadikrin lilaahi caza wajal waa maalmo wax la cuno maalmo wax la cabo maalmo ilaahay la xuso oyan buu yidhi marka watajiruuda asalkeeda marka ii tajiruu bay ahayd nacam ayb waxaana loo jeedaa watajiruu ka tijaaraysta yani ka sadaqaysta ayb fakuluu cuna wadakhiruu kaydsada watajiruu ka tijaaraysta yacnii ilaahay uga tijaaraysta sadaqeeyo ajarkeeda iyo hawaabkeeda xagga alla markaa ugaga tijaaraysta ayb ayb marka ajar ka yeesha way sidaa ka dhigta weeyaane maahan marka ma baabu tijaara ma aha maxaa yeelay lianna albayca fi daxaaya faasidun udxiyada yacnii dhexdeeda beeca galaa waa faasid ayb ee udxiyada waa la cunaa waana la sadaqaystaa bis ilbaheeda suuq inta la geysta lama gato ayb watajiru marka waxaa weyan ilaahay uga tijaarayso sadaqaysta marka hadaada meeshan waina hadihi alayaama ayaamu aklin wa shurbin wadikrin lilah ayaamu tashriiqaa loo jeedaa oo dhan marka maalinta ciidda iyada waa la ogyahay saddexda kalena oo udxiyadu ay socotana waa ayaamu aklin washurbin wadikrin lilaahi tacaala ayb marka haddii ayaamu aklin la yidhi washurbin inaan la soomin waana soo marnay marka iyado wixii soonkeeda ku tacalluqo qofka xaajiga ee mutamatica ah yani maqaarinka aan awoodin hadyi ee markaa inuu soomo rabo saddexdiisa maalmood waa ka dhigan karaa maalmaha ayaa mutashriqa ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lmusaafiri musaafirka yudaxii udxiyaysanayo musaafirka udxiyay ma qali karaa qofka isagoo safar ku maqan safarkan labau noqon karaa safar xaj inuu ku maqan yahay ama safar caadiyo kale labadaba marka safarka ya baabun fi rifqi bidabiixa maya maya maa soo socotaa gadaalu ku keeni doonaayo isdabamarsan yahay baabun fi lmusaafiri yudaxii musaafirka udxiyaysanayo yarka marka musaafirku midka xajka ku maqan ama midka sawsidiisa kale safar caadiga ku jira labada waa shamlinaa baabkan masalada horena marka musaafirka xajka ku maqan ninka xaajiga inuu udxiyo sameeyo imaam maaligaa diidan mina in udxiyo ku sameeya maahan buu leeyahy masalada kale musaafirka safarka kale ku jiro sideeda safarba musaafir inuu udxiyaysto abu xaniifa diidaaye iyadanaayb labadaas marka madhab ayaa marka baabkan xadiidkiisa saan arki doonno labadaas madhab uu xujo ku yahay wuxuuna xujo u yahay man ajaaza aludxiyata fi safar dadkii banneeyey ayaa xujo oo u yahay wahum shaaficiyatu iyo xanaabilada iyo aimada qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xadثna cبداللh بن محمد النفyلي qال xadثna حmاd بن khالد الkhياaط qال xadثna معاaوية بن صالح عن أbي الزاhرية عن جuبyر بن نفyر عن ثوباn qاaل ضaxىa رasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم nbigii baa udxiyaystay ثuma qaala wuxuu yidhi ya ثوbاnu ثوbاnow أصلx lanaa noo sameeyo noo hagaaji لaxمa hadihi الشhaah ridaan hilibkeeda noo samay oo noo kari qaala fama زiltu ma aanan ka zuulin ucimuhu nebiga inaan quudinayo minhaa aan ka quudinayo hilibkaa xataa qadima almadiina intuu madiine ka soo galo xataa qadima almadiina ayaa waxay caddaynaysaa safar inay ku jireen ilaa haddii madiine uu joogay nebiga uunan safar ku jirin xataa qadima almadiina lama dhehlaysoma garan riwaayo kalaaba waxay caddaysay safarkii ay ku jireen inuu ahaa safarkii xajka xajatulwadaaca wa bacdu riwaayaatihi oo muslim uu warinayo annahum kaanuu biminaa inay mino ku sugnaayeen markay qalanayeen baaba daliil riwaayada saasay tilmaamay annahum kaanuu biminan marka maalig bay marka waxay ku tahay xujo ayb in mino lagu qali karo udxiyo hadyigiina waa samaysan karaa udxiyona meeshaas waa ku qalan karaa ninka xaajiga ah ayb alimaamu nawowi majmuuca wuxuu ku yidhi yustaxabu atadxiyatu lilmusaafiri kalxaadiri udxiyada waa loo sunneeyaa buu yidhi musaafirka sida qofka joogaba loogu sunneeyo hada madhabuna madhabkeennu waa sidaa wabihi qaala jamaahiiru اlculamaa culammada badankoodna sidaa bay dhaheen wa qaala abu xaniifa laa udxiyata cala almusaafir ayb udxiyo musaafirka ma leh ayb cali baana laga wariyey buu yidhi sidaa iyo naqaci wa qaala maalikun wajamaacatun laa tushracu lilmusaafiri biminan wamaka mina iyo maka qof musaafira looguma jideeyo ayuu yidhi maaligna xadiidkuna marka xukunkii yanii kii xaajiga ahaa waa waa ku saabsan yahay safarka kalena waa isaguna waa la mid ayb riwaayaadkiisa kalea caddaynaya kulli ayb marka macnihii loo tarjamtay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi rifqi dhimrin bidabiixati loo dhimriyo neefka la gowracayo in loo dhimriyo ayb marka baabka aad sheegaysaanna xadiidka aad sheegaysaan baabkan uu soo hoosgelaya marka sidan buu baabeeyey labada xadiidna kan unbuu ku keenay ayb baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi rifqi dhimrin loo dhimriyey bidabiixati waxa la gowracayo qaala xadaana muslim bnu ibraahiim qaala xadaana shucbaة can khaalidin اlxadaa can abi qilaabata can abi اlashcaf can shadaad bni awsin qaal khaslataani laba arrimood samictuhumaa min rasuuli اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam aan ka maqlay nebiga ina allaha kataba اlxsaana ilaahay ixsaankiibuu farad yeelay ou qadaray calaa kulli shayin shay dhammaantiibuu u farad yeelay u qadaray ama wax kasta ayuu u waajibiyey ixsaanka fa idaa qataltum haddaad dilaysaan fa axsinuu hagaajiya hayru muslimin yaquul muslim bnu ibraahim hayrkii wuxuu dhahayaa fa axsinuu اlqitlata ayuu yidhi faaxsinuu alqitlata bay ku dareen hayru muslim saab ayuu yidhi waidaa dabaxtum haddaad gowracaysaanna markaa yani muslimna muslim ibnu ibraahiimna faaxsinuu buu ku joojiyey uu ka wada waidaa dabaxtum haddaad gowracaysaanna faaxsinu dabxa gowraca wanaajiya addibxatana waa soo aroortay addibxata hay-atu gowraca waay markaa waa masdaru hay-a adabxa haddii la yidhaahdana de waa masderkii faaxsinuu wanaajiya adabxa gowraca wanaajiya waliyuxida axadukum midkiin ha afeeya shafratahu mididiisa waliyurixa u raaxeeya dabiixatahu midiisa uu gowracayo ayb xadiidkanna marka muslim baa soo saaray waa xadiid saxeixa macnihii loo tarjamay buuna yau ka hadlaya qaala xadaanaa abulwaliid aطayaalisiyu qaala xadaanaa shucbatu can hishaam bni zayd qaala dakhaltu maca anas bni maalikin baan la galay cala alxakam bni ayuub fara'aa wuxuu arkay fityaanan dhallinyaro ow khilmaanan ama wiilal yaryar qad nasabuu taagay dajaajatan yanii digaag yani dooro yani taagay yarmuunahaa iyagoo marka xaal ay garanayaan markaas ay ku gamayaan yani qad nasabuu dajaajatan kabdhow bay ka dhigteen dajaajadii bay kabdhow ka dhigteen yarmuunahaa marka ay wax ku ganayaan faqaala anasun anas wuxuu yidhi nahaa rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu reebay an tusbara albahaa'im xoolaha in inta la xiro la dilo dabadeedna an tusbara albahaa'im waxaa weyaan bahaa'imta inta la soo qabto la garbaduubal ama la xiro kadibna markaa la dilo saa lagu dilo ayb fulaanun qutila sabran waxaa weya markii la soo qabtay kadibaa la dilay marka xoolihii inta meel lagu xiro la dilo ayaa nebigu uu reebay ayb marka sidaa marka waxaa loo reebay waay lima fiiha min tacdiibiha tacdiib baa ku jira saas darteed baa loo reebay ayb waxaana la rabaa marka in mar un neefka laga nafta un laga qaado laga bixiyo aan marka nafsada lagu dhibin ayb halkaas xadiiu baabkeedin kugu dhegay sooma kii idiin horeeyeen kii hore faidaa qataltum faaxsinu اlqitla kaas ma dhigi kan dambana baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii dabaa'ixi ahli اlkitaab ahlu kitaabka dabaa'ixdooda ayb ahlu kitaabka dabaa'ixdooda xukunka caddayntiisiibuu u baab yahay dabaa'ixu ahli اlkitaab ahlu kitaab waxaa la yidhahdaa wixii towraad iyo injiil aaminsan ayb yahuud iyo nasaaro kuwaan hadda joogo iyo kuwii waagaas jooga nebigana xabad isma dhaaman ayb bacdi naas baa waxay yidhahdaan kuwa hadda jooga iyo kuwii hore isku mid maahan kuwii waagii nebiga joogayna ciisa bnullah unbay lahaayeen kuwaanna ciisa bnullah unbay dhahaan ayb marka waagii rasuulka ahlukitaab unbaa laga soo qaadi jiray haddana ahlukitaab un weeyaan kii aan ka tegin isaga yacni marka ahlukitaabnimada nimankan marka hadda yurubka iyo waxaa jira iyagu badankood waa ka tageenba diin dhan ma aaminsana dad badan oo iyaga ku dhex jiraa waxay ku leeyihiin annaga ilaah waa rumaysannahay laakiin diin ma aaminsani ilaah waa rumaysanahay laakiin kirishtaanna ma ihi muslimna ma ahi diin kalena ma aaminsani waxaan aaminsanaha ma jiro laakiin ilaah inuu jiro waa rumaysanahay atheist yaa la yidhaha marka kuwaas marka kuwa noocaas oo kale ah iyagu waa mushrikiin waa aniyiin camal kuwaas waxay gowracaanna lama cuni karo laakiin intay leeyihiin kirishtaanaan nahay annaga ama yahuudi baan ahay hadduu leeyahay waa ahlu kitaab marka dabaa'ixda waxa ay gowracaan xukunkiisu muxuu noqonayaa qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa axmed bnu moxamed bni haabitin ilmarwasiy qaala xadaanii caliy bnu xusayn can abiihi can yaziid الnaxwiy can cikrimata can ibni cabaasin qaal fakuluu mima dukira smu اllahi calayhi alla markuu yidhi fakuluu cuna mima dukira smuullaahi wixii ilaahay magaciisa lagu sheegay calayhi maaga korkiisa walaa ta'kuluu ha cuninina mima lam yudkar ismuullaahi calayhi waxaan ilaahay magaciisa korkiisa lagu sheegin fanasakha waxaa nasakhay fanasakha wuu nasakhay wastathnaa min daalika arrinkaa wuxuu ka soo reebay wuu soo reebay waxbuu ka soo reebay faqaala wuxuu yidhi alle waacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum kuwii kitaabka la siiyey gowracooda xillun lakum xalaal buu idin yahay wa dacaamukum idinka cuntadiinnana gowraciinna xillun lahum buu u yahay ibnu cabaas baa marka wadacaamu ladiina uutuu lkitaaba ay dabaa'ixuhum yidhi gowracoodaa laga wadaa ee cuntada kale caadiga ma ah ibnu cabaas marka wuxuu ka cabiray fa nasakha salafka marka tacbiirka naskhiga iyaga naska caamka ah haddii la takhsiisiyo waxay dhihi jireen naskhi iyaga oo marka yacni nasakhan lagama wado xukunka aayadda dhan baa la qaaday ma aha macnaheedu fakuluu mima dukira ismullaahi calayhi baa waxaa laga maadaama ahlu kitaab gowracooda cuna la yidhi ee ahlu kitaabkii bismillaahi ma dhahayaan marka waaye mase inaynan dhihin baa badan bismillaahi marka hadday bisinkii ka tagaan aayaddii kale sowma dhehaynin oo walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismullaahi calayh may ahlu kitaabka waa laga soo reebaa la leeyahay marka waa laga takhsiisiyey wadacaamu ladiina uutulkitaaba lagu takhsiisiyey takhsiiskaasuu marka ibnu cabaas ayaa wuxuu leeyahay ibnu cabaas naskhi uu ka cabiraa nooc naskhigana waa ku jiraayo maadaama xukunkii caamka ahaa qayb ka mida la rafciyey oo naskan kale uu rafciyey nooc naskhi ah waa ku jira laakiin naskhiga muta'akhiriinta oo kale lagama wado oo aayaddan waa mansuukha ma la dhahayo ee waxaa la leeyahay aayaddan waa caam ahlu kitaabka waa laga soo reeba wacaamu ladiina uutulkitaabana dabaa'ixdoodiibuu ayuu sheegay wixii aynan gowricinna ma see la yeelaa ma la cunayo muslimba hadduunan wax gowricin lama cuni karo dabxigu waa shar yani gaaladu hadda intooda badan korontay ku dilaan neefku waa dhimana marse u rifanayo haddii korontaynta lagu qabto oo ruuxda ay uga baxdo kaas lama cuni karo nin muslima xataa hadduu sameeyo lama cuni karo midaasoo kale qof muslima hadduu neef koronto ku qabto ee sidaa uu ku dhinto lama cuni karo ahlu kitaabkiina lama cuni karo min baabi awlaad ayb aarka marka waxa ay yeelaan sidaas waxay ku qabtaan korontadaas sida haalibkaa saasay yeelaan marka asal iyo daahir hadday iska hor yimaadaan marka masaladaasaa imaan karta daahirka hadda muuqdo xoolaha badanaa ma gowracaan daahirka jiro asalkuna sidaa waa dacaamu ladiina uutuu lkitaaba xullun lakum masalatu marka tacaarud اlasli wاaahir iyaa laga yaabaa inay soo gasho calaa kullin culammada qaar baa waxay yidhaahdaan hilbahoodoo meel iska yaallo ma la weydiinayo mar in la dhaho ma aha ma gowracday koronto maa ku qabatay in la dhahaa ma aha qofka iska cuno oo xalaal ayb laakiin ninkii og waxaan inay sidaa yeelaan waa inuu ka dheeraado uusan cunin ayb haddii marka intay koronto ku qabtaan laakiin neefkii oo gagabayo ruuxdii weli ku jirta la gowraco kaa hadda waa la gowracay xukunkii wuxuu leeyahay kaas dabiixa caadi ah ayb marka dabiixada xalaashee la cuni karo waa midda uu qof muslima ama qof kitaabiya gowraco ayb ilaahay kayrkiina dabcan aan loo gowracin kitaabiga marka imaamu albukhaari wuxuu wariyey nimankan marka nasaarada xoolahan markay gowracayaan sow lagama yaaba inay ciise u gowracaan imaamu zuhri baa imaamu albukhaari baa wuxuu yidhi qaala zuhriyu zuhri baa wuxuu yidhi in samictahu yusammii ligayri اllaahi falaa ta'kul kitaabiga haddaad aragto isagoo wax gowracaya aa maqasho isagoo cid kale war kale cidka wax ku dhawaaqayo ilaahay magaciisa magacaan ahayn sheeg sheegayo haddii aad aragtood maqasho ha cunin shib haddii uu yahay odan waxba maqlinna wixiina uu gowracayna waa la cuni karaa xaafidku waxa uu yidhi waihlaaluhu an yaquula bismi اlmasiix waxaa la diidayo aad maqlaysaa waa maa bismi اlmasiix isagoo dhahaya ciise magaciisa ayuu ku dhawaaqaya markuu gowracayo ma bannaano imaamu shaaficina sidoo kale uu yidhi wuxuu ku daray laakiin in kaana lahum dabxun yusamuuna calayhi hayra smi اllaahi mila smi اlmasiixi lam yuxilla imaamu shaafici saasuu yidhi hadday marka magaca masiix markay wax gowracayaan sheegaan ma bannaano xalaal ma aha wain dakara almasiixa ciise haddii uu sheego calaa macna salaati calayhi laakiin calaa macna salaati calayhi inuu ku salliyo u sheegay darteed maalan oo wuxuu yidhi marka allahuma salli calaa ciisa markaasuu gowracay see la yeelaa markaa nacam taa marka waxa uu yidhi lam yaxrum xaaraan ma aha maxaa yeelay asalaatu cala almasiix waa dikri waa dikri waa kala duwantaha marka qofku inuu bismi lmasiix yidhaahdo iyo inuu yidhaahdo allahuma salli calaa ciisa sida ay u kala duwan tahay bismi muxamed hadduu dhaho markuu gowracayaba dabiixadu xaaraanay noqonaysaa haddii uu yidhi allahuma salli calaa muxamedinna gowracu ma xaaraan ma noqonayo maxaa yeele asalaatu cala اnebiy sal slam waa dikri subxaan allah iyadoo la yidhiyo kale ayb saasaa alimaamu shaafici uu yidhi ayb marka adiga ninkan muxuu sheegaa iyo maleh masalaha marka meeshan ka soo baxayso waxay tahay tasmiyada marka la gowracayo bisinka in la bismillaahi la yidhaahdo xukunkeedu muxuu yahay bisinka xoolaha marka la qala in bisinkii la qabto marka la gowracayo saddex madhab baa ku jirta madhab wuxuu leeyahay bisinka in la sheegaahi waa qofka muslimkaa uu sheegaa waa sunno waajib ma aha camdi iyo sahwi labadaba hadduu doono hadduu kas uga taga iyo hadduu hilmaan uga taga labadaba hadduu hilmaamo ama hadduu kas uga tago labadaba qof muslimaba hadduu gowracay bis xalaal maxaa yeelay bisinku qalbigiisuu ku jiraa ibnu cabaas ayaa laga wariyey waxayna qoladaa daliishatay ahlu kitaabkiiba oon bisin haalib ka ahaynba gowracoodii waa la xalaaleeyey muslimka min baabi owlaa oo bisin isagayba haalib u tahay madhab labaad waxaa weeyaan camdi iyo sahwi haddii looga tago dabiixadu xaaraan wa ama sahwi ha looga tago ama camdi ha looga tago maba laga tegi kara bisinka lamana cunayo waa bisinkii marka in la sheego waay madhabkanna jamaahiir min alculamaa baa qabaan madhab saddexaadna wuxuu leeyahay haddii kas looga tago ma bannaana in la cuno haddii la iloobase dhib ma laha laa xaraja kaasaadna moodaa inuu yacni madhab wasada uu yahay waxaa soo hartay marka dabiixada aan la ogeyn qofku inuu bisin sheega iyo in kale dad iska caamo ah ama reerbaadiya wax qalo bisin inay sheegaan in kale lama oga dabiixadooda say noqoneen waa xalaal dabiixadu marka iyada maxay noqonaysaa taasoo kale marka xadiidkeeda waa imaan doonaayo fasammuu antum wakuluu bismi illaahi adaa dhahay baan cunayna oo caaisha nebiga waxaa la su-aalay dad baa annaga hilba noo keeno mar dhow soo islaamay aanan ogeyn inay bismillaahi dhahaan iyo in kale markaasuu nebiga yidhi fasammuu antum idinku bismillaahi dhaha markaad cunaysaan wakuluu iska cun marka dabiixadu waa inay xalaaltaa tahay ayb qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa moxamed bnu kaiir marka hadda halkan acaamu ladiina uutuu lkitaaba waa meesha ka soo gelayso qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir qaala ahbaranaa israa'iil qaala xadaanaa simaakun can cikrima can ibni cabaasin fii qowlihi waina الshayaaطiina la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim shayaaiintu awliyadooday u waxyoonayaan yaquuluuna waxay dhahayaan maa dabax allah wixii ilaahay gowracay falaa ta'kuluuhu ha cuninina wmaa dabaxtum waxaad idinka gowracdaan antum idinka fakuluuhu cuna faأnzla اllahu caza wajal walaa taأkuluu mima lam yudkar ismu اllahi calayhi yanii shayaadiintii baa waxay ku akhriyeen mushrikiinta doodan oo waxay yidhahdeen neefku hadduu iska bakhtiyana oo ilaahay dilo xaaraan waayay leeyihiin fiiriya hadday ayagu dilaan oo ayagu ay gowracaanna hal cunay leeyihiin shubha marka shaydaankaa keenay marka marka waxaad garanaya dadka marka shubahda badan wato mararka qaar shaydaanka qalbigooda soo tuuraya markaas waxaas keenaya laakiin maaha in lagu raaco waxaana hadda macno maxaa yeelay allah subxaanahu watacaala baa middaas mafaasid ku jirta darteed u xarimay middan kalena ilaahay subxaanahu watacaala baa habka sharciga oo caafimaadkuna ku jiro oo in dhiiggii laga saaro neefkii ah yaa alla uu noo noogu talagalay meeshaan marka maxaa loo soo dhexgeliyay aayadda suurat lancaam ay ku jirtaa suurat lancaamna waa makiya yahuud iyo ahlu kitaabna maahan hadda wax sidaan yiriin allahu aclam marka dimnan maadaama uu baabka xadiidkii hore uu ku sheegay mushrikiintiina waa iska raaciyey marka mushrikiintiina inuu iska raaciyey baa laga yaabaayo iyagu marka sidaa inay ahaayeen laakiin baabkan hadda tarjamada iyo ba iyo xadiidkan ma iswaafaqayaan qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa cimraan bnu cuyayna can caطaaءi bni saa'ib can saciid bni jubayrin can ibni cabbaas qaala jaءat اlyahuudu baa timid ilى الnabiy sal ا l slam faqaaluu waxay yidhaahdeen na'kulu mima qatalnaa waxaanu cunaynaa wixii aan dilno walaa na'kulu mima qatala allah wixii ilaahay dilana ma cunayna miya faأnzla allah walaa taأkuluu mima lam yudkar ismu اllahi calayhi ilى aakhiri اlaaya aayaddan marka xadiidkan waa dacfi baa ku jira oo cimraan bnu cuyayna baa wuxuu ka warinaya cadaa bnu saa'ib cadaa bnu saa'ibna ikhtalaa yani ruwaadda mukhtaliiinta abuu ka mid ahaa ninkan marka cimraan bnu cuyaynana dadkii bacd ااkhtilaaط ka wariyey qabl اkhtilaaط maaha dadkii ka wariyey ayb ayb nakaaradana haddii la yidhah xataa waa xadiidku waa nabad qabaa xataa haddii la yidhah waa xadiid munkar ah nakaaraduna waxay ugu jirtaa jaءat اlyahuudu ilى الnebiy maxaa yaele aayaddan markay soo degaysa maku joogay nebiga ayb yahuudina doodan waxa keenayna maahana mushrikiin baa keeneen taasaana marka aahaarta tafsiirka iyo qur'aanku ee xadiidka kulli ay tilmaamayaan marka xadiidkii hore baa marka tarjamada uu aad u waafaqaya baabu maa jaءa fii akli mucaaqarati اlacraab baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay jaءa yimid fii akli mucaaqarati اlacraab reebaadiyaha xoolaha ay iskugu faantamaan gowracooda cunistooda wixii ku soo arooray mucaaqarat اlacraab mucaaqara min alcaqri marka waxaa laga wadaa marka reebaad yanii reebaadyaha yaa jaahiliyadii waxay ahaan jireen waxay isugu faani jireen anaa kaa xoolo gowricid badan iyo anaa kaa xoolo gowricid badan ayb yacni anaa kaa deeq badan oo kaa karan badan markaasu wuxuu leeyahay intaad gowracdaa la arkaa anna intaan gowraco markaasaa boqolaal neefaa la gowracayaan xoolaha marka waxaa loo gowracayaa faantan bis ayb taa marka ma la cuni karaa inaan la cuni karin uu keenaa marka sababta aan loo cunaynin waa maxayna wamaa uhilla ligayrillaahi iyo culammada ku dareeriyeen ilaahay hayrkiis baa loogu qayliyey ujeedka loo gowracay ilaahay hayrkiis ayb sifo ilaahay banneeyeyna ma aha kuma taagna xilligii caliga malayna mase ibnu mascuud kuufay ka dhacday niman sidaa yeelay waa yani labadooda midkood waxa uu yidhi wamaa uhilla ligayr illaahi waayo ruuxan lamana cuni karo ayb walidaalika waxaan hadda dadkan tacsida iyo waxaan soomaalida u taqaano kale gowraca laga sameeyo in badan oo dadka markaad fiiriso waxay u qalaan aan aan ma ka taqana maxaa yeel waxaan ogsoonnaha dad badan oon ka celinay oo dhahaayo war waxaan waa ognahay diintu asalbayaanay ku lahaanine laakiin ninkii hebel ahaayaa dhintay gurigiisiina layskuguma imaanin wax laguma qalin ceeb waayuu leeyahay laysat haada marka wamaa uhilla ligayr illah marka waa soo geli kartaa macnahaas maxaa yeelay waxa ay wax u gowracayaanay u qalayaanaaba waxay tahay in la yidhaahdo ninkii hebel ah intaas ilmo dhalay gurigiisii gogol lagama dhigin oo ninku markuu dhinto waxba isu imaatin iyo ma dhicin gowracna lagama samaynin hadday marka ujeedku sidaasba uu dadku ka yahay wixii sidaasoo kale loo gowraco mucaaqaratu alacraab oo kale iyay noqonayaan waana macnihii loo reebay ayb markay ugu yar tahayna bidcanimo in looga tago niyaaxo waay ila munkar inaad ka qayb qaadatan maahan xoolaha xusaskana waa soo gelayaan maxaa yeele xusaska laftirkooda dadku waxay u dhigtaan faan anoo aabbahay intaa soo taariku salaada oo diin iyo waxba aan shaqo ku lahayn sadaqa aqoonino aabbaha dhanba wuxuu ka yaqaanaa iyo yanii ninkan aabbihiis xuskiisii baa ninkan ku baaqday iyo aabbihiis ma xuso iyo ceebtaasuu diidaan intaasoo naf ayuu suuqa ka soo gelaa dadkoo istutusaa ninkii hebel ah yacni aabbihiis oo aad u xusaa in la yidhaahdo rabaa wixii noocaasoo kalea marka ay sidaa loo gowraco ee istutuska liayri wax likhayrilahi ilaahay aan loola dan lahayn way cunistoodu marka ma bannaado qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi wahuwa alxamaal qaala xadaanaa xamaad bnu mascada can cawf can abi rayxaanata can ibni cabaasin qaal nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu reebay can mucaaqarati alacraab reebaadyaha isugu xoolo gowrac isugu faantankooda ayb damiiri xayaatu lxayawaan waxa uu ku yidhi najmulwahaajka sheekha iskale weeyaan fuqahada waaweynee shaaficiyadana uu ka mid yahay kitaabka xayaatu lxayawaan ayuu wuxuu ku yidhi rawaa abu daawuuda biisnaadin xasan abu daawuud baa isnaad xasana wuxuu ku wariyey ana nebiya sal l slam nahaa can mucaaqarati alacraab wahiya marka mucaaqaradii buu fasirayaa wahiya mufaakharatuhum waa faantankoodow ayb fainahum kaanuu yatafaakharuuna way faantami jireen bian yacqira kullu waaxidin minhum cadadan min ibilihi yacnii inuu gowraco midkood cadad geeliisa ka mida ka kalena uu gowraco yaa badan labadeenna kii badan fainahumaa marka wuxuu faayuhumaa kaana caqruhu akar kaana haaliban kii gowriciisu bata adkaaday markaas fakariha النabiyu salى الlahu عalيه ali wasalam laxmahaa nebiga hilibkeedii buu nacay lianlaa yakuuna si aanay u noqonin mima uhilla ligayr الlah si aysan u noqonin yani wax ilaahay kayrkii loogu qayliyey oo loogu gowracay damiiri xayaaة اxayawaanka sidaa buu ku yidhahda khaaabi laftirkiisana macno noocaas oo kale tilmaamaya mucaaqaraة اlacraab marka macnaheedu sidaa weeyaan qaala abu daawuud ismu abi rayxaanata cabdullaahi bnu maqarin weeyaan wagundarun awqafahu cala bni cabbaas gundarna wuxuu ku waqfiyey xadiidka cabdullahi bni cabbaas yacnii min kalaami ibni cabbaas buu ka dhigay nahaa can mucaaqarati alacraab masaladan oo kale marka de nahyi iyo xurmo iyo waxaa gelaysa waxaa laga yaabaa marka in xukmu rafci oo kale ay qaadato baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi dabiixati gowraca bilmarwati dhagaxa wax lagu gowraco almarwa waxaa weeyaan dhagaxa waa dhagax cad oo af leh sida sakiinta oo kale gowraca ayb imaam اlbukhaarina sidoo kale waa baabaystay oo wuxuu yidhi baabu maa anhara اdama ayb min alcasabi wاlmarwati wاlxadiidi min alqasabi wاlmarwati wاlxadiid ayb xaafidku marka waxa uu yidhi wاlmarwaةu xajarun abyad waa dhagax cad wa qiila hada اladii yuqdaxu minhu الnaar dhagaxa madagta lagala baxo inta laysku rugo yani dabka ka dhasho ayb dhagax marka afna wax lagu gowrici karo marka baabka muhimmaddiisu waxay tahay wixii wax lagu gowrici karo waa lagu gowracan karaa ilaa inta xadiidku sheegi doono maahan anuu sidaa wey qال الإmام أbو dاود رحmه الله تعالى xdثna مسدد qال xdثna أبولحوص qال xdثna سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أbيه عن جده rافع بن khديج qال أتيت رsuuل اللhi صلى اه عل سلم نبgaan u imid faqلت waxaan idhi ya rasuul الlah rasuulka ilaahyw إna نلقى الcadوa anagu cadowgii baan la kulmaynaa غadا beri walaysa maعnaa mudan midyana ma haysano faqaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu markaa waxa uu yidhi arin ayb faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam waxa uu yidhi arin aw icjal bacdu اlxadiid waxaa ku timid meeshan marka riwaayaadka qaar baa waxay keeneen iran nusaha qaar waxay qorayaan iran iran qaaraa qoraya arin waatan hadda waa qorantahay y maya maya ma haysa inaa nalqa alcaduwa hadan walaysa macanaa mudan ayb afa nadbaxu biاlmarwati washiqati اlcasaa ma ku gowracnaa dhagaxa washiqat alcasaa iyo usha weyn jeexeeda usha weyn jeexeeda yani marka inta la jeexo yani afkeeda maku gowracna ayb faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu markaa wuxuu yidhi arin nuska qaarna iran ayay qorayaan macnaheeduna marka waxaa weeyaan yani khifa wacjal ayb dedeji ayb arin ayuu yidhi aw icjal amase degdeg isku macno waa degdeg la degdeg oo yacnii ku gowraco laakiin markiiba boogsii ha ku dhibin yani maadaama aad dhagax iyo yani ul geesteed iyo aad wax ku gowracaysid yani sidaa yeel yani usha wax lagu gowracaa af dabcan af yar un bay leedahay laakiin afkeedu ma ma fiicna dhagaxuna sidoo kale usha laakiin marka culayskeeda wax lagu dilo waa la reebay iyada ul wax maku gowracana markuu leeyahay yani wxuu ka wadaa yacnii dabcan waa la jarayaa xididka waa la goynaya ee macnuhu maahan yani iqalkeeda iyo culayskeeda maku dilnaa mawquuday noqonaya marka taas iyada ma bannaano dabcan ayb arin aw icjal deg deg maa anhara dama oo yanii deg deg ugu gowraco ayb oo ha ku dhibin yani nafta nafta ha ku dhibin maa anhara dama qaacidow marka nebigu siiyey marka kaas maku gowracdaa kan kale maku gowracdaa saysan u imaanin maa wixii anhara daadiyo addama dhiigga wixii qubo wadukira smullaahi ilaahay magaciisana lagu sheega calayhi isaga korkiisa fakuluu cuna kaa cuna maa lam yakun hadduusan ahayn sinnan ilig aw dufran ama mid ama yani ciddi ilig iyo ciddi hadduusan ahayn ilig ama ciddi hadduunan ahayn iligu marka maxaa lagu cileeyey heer marka ama sinu iligu facadmun lafu ilig asagu waa laf lafta marka in wax lagu qasho oo lagu gowracdo maxaa loo reebay fuqahadu waxay leeyihin waxaa loo reebay laftu waa min طacaami ikhwaanina aljin jinniga walaalaheena muslimkaa cuntadooda waa sida xadiidku sheegay dhiigguna waa najaas in laga najaaseeyey marka ma ah saasaa marka in laf loogu qasho loo reebay saasay marka ay leeyihiin a'immada wa ama adufru ididuse ciddiduse famuda alxabashati xabashada mididooda waa ciddiyahay dheeraystaan xoolaha bay marka ku ceejiyaan waa ceejiyaan markaasay khanqi ku sameeyaan ciddiyahoodaas dhaadheeray dhexgeliyaan marayb famuda alxabasha weeyaan marka cillada marka ciddiyaha loo reebayna waxaa weeyaan tashabuh bilkufaar ayaa la diidayaa waana sharcigu in badan buu wax ku cileeyaa mas'aladaa iyadana waxaa kaloo la yidhi ciddi haddii lagu gowraco la yidhaahdo haaliban naf waa neef waa dhibtoonaya tacdiib iyo yacnii khanqi iyo ceejin iyo dhibaata neefka ku dhacayso taasaa marka loo diidayaa laakiin macnahan famuda alxabasha cilladu inay taas tahaa mansuuso ah cilla mansuusa waa marka middan kale waa iska mustanbada waa cillada mansuusadana waa laga hormarinaa midda kale ayb wataqadama saracaanu nnaasi dadka kuwoodii degdegayey baa hormaray fatacajaluu way sii degdegeen faasaabuu min almaqaanimi hanaa'imtii bay wax ka asiibeen waa rasuulu llahi sal l slm nebiguna fii aakhiri اnnaas dadka aakhirkooda uu joogo fanasabuu quduuran dherye ayay markaa taajisteen famara rasuulu llahi sal slm nebigii baa soo maray bilquduuri dheryihii buu soo maray faamara bihaa wuu amray faukfiyad waa la gembiyey wa qasama baynahum waa u qaybiyey xoolihiina facadala baciiran hal neef rati ah buu wuxuu la simay bicashri shiyaahin dherigii wuxuuna waa ka gediyey siaan xoolihii loo wada qalannin dabcan xoolihiina marka waa u qaybiyey hal ari hal neefoo geela bicashri shiyaahin toban ari ah ayuu la simay culammada marka dhahaysa yacnii neefka geela toban ari ah buu la siman yahay udxiyada kula siman yahay xadiidkanoo kale ay qabsadaan laakiin udxiyada iyo hadiga xadiid gaara u soo aroortay marka toddobada in la dhaafsiiyaa ma aha faxasabahu markaa wuxuu yidhi wanadda baciirun rati ayaa markaa diday min ibili اlqowm dadkii geeloodii ka mid ah walam yakun macahum khaylun fardana maanay wadanin faramaahu rajulu nin baa tuuray bisahmin leeb ayuu ku tuuray faxabasahu اllaahu ilaahay baa u xabisay marka leebkii baa ku dhacay waa fariistay marka neefkii faqaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wslam nebigu waxau yidhi ina lihaadihi اlbahaa'imi bahaa'imtan xoolahaani awaabida yacnii kuwa dido ayay leedahay ina lihaadihi اlbahaa'imi bahaa'imtan waxay leeyihiin xooluhu awaabida kuwa fakado oo dido ka awaabid اlwaxshi yacnii duurjoogta kuwooda dido oo kale duurjoogta siday u dido oo kale kuwa dido ayay leeyihiin xooluhuna maa facala minhaa maa wixii facala sameeyo minhaa xoolaha ka mid ah haadaa ficilkan oo kale ficilkan waa maxay orod diditaankan oo kale wixii xoolaha ka midoo sameeyo fafcaluu bihi ku sameeya midla haadaa waxaanoo kale idinkana ku sameeyo yanii hadduu neefku idinka buubo ou dido oodnan soo qaban karin oo waxa ku xabistaanna aydnan haysanin waran ku tuura marka oo haddaad warankii marka ku tuurtaan bismillaahina dhahdaan ku tuurtaan labay mid tahay marka hadduu warankaasi marka uu soo haro neefkiioo dhintay aad ugu tagtaan idinkiina aad bisinka u qabataan waa idiin xalaal haddii aad ugu tagtaan marka isagoo dhaawacoo rafanayana laabudda marka inaad gowracdaan xadiidkan marka wuxuu daliilu yahay cinda daruura dhacnada iyo waa bannaantaha marka yani neefkii in la duro ama yacnii markaa waran lagu tuuroo kale iyo xoolihii hadday didaanoo sidaanoo kale yeelaan in sidaas ay ku filan tahay hadduu ku dhinto haddii aanu ku dhimaninna dabcan waa la qala ayb xadiidka markaa macnihiisu sidaas maxalu shaahidkiisa markaa dabiixatu bilmarwa bay ahayd waan u keenay qaybtan dambe waa faa'iide kale qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana musadadu ana cabdalwaaxid can أنa cabdالwاxid بنa زiyaadi وxamaada xadaثaahum almacnى waaxid can caaصim can الشhacbiي can mxamed bni صafwaan أw صafwaana bni muxamed qaala waxau yidhi isadtu waxaan ugaarsaday isdadtu weyaan iyay ahayd saadka iyo da'da yaa laysku idqaamay taqaarubka ka dhexeeya dartiisa isdadtu bay ahayd saad iyo daa iyo daal iyo ta dadii baa meesha laga bixiyey saadkii baa la shiday marka isadtu waxaan ugaarsaday arnabayni laba bakayle fadabaxtuhumaa waan gowracay bimarwatin dhagax baan ku gowracday fasa'altu rasuula اllahi sal ا l slam canhumaa nebigaan su'aalay faamaranii biaklihimaa wuxuu i amray cunistooda inaan cuno ayb xadiidkanna isnaadkiisu waa saxiix qala xadaana qutaybaة bnu saciidi qaala xadaana yacquub can zayd bni aslam can caطaaءi bni yasaar can rajuli min bani xaariثata annahu kaana yarcaa wuxuu raacayu ilaalinayay liqxatan xoolo irmaan markaa ari irmaan bishicbin meel markaa buur oo min shicaabi uxud uxud buuraheeda yareer ka mid ah faakhadaha almowtu geeridii baa qabatay marka neefkii falam yajid shay-an waxba ma aanu helin yanxaruhaa bihi oo ku gowraco faakhada wuxuu qabtay markaa watidan qori fawaja'a bihi wuxuu dhex geliyey markaa qorigaasi fii labbatihaa rubadeeduu geliyey allabatu waxaa weyn meesha marka rubadda ah dhuunta hoosteeda xabadkii dhuunta meesha iska galaan waa xoolaha marka naxriga lagu sameeyo ayaa meeshaas laga laga dhuundhabaa xoolaha kale iyagu marka lo-da iyo ariga debxi baa lagu sameeyaa debxigu waa xalqiga hunguriga geela isagu marka waxaa weeyaan rubaddaa laga qalaa oo waxaa weyaan naxri baa layihaa naxriga iyo debxi baa labada marka meesha naxriga ku dhacaya wax kaloo waa waayey ul fiiqeed ayuu marka soo qaatay markaasu wuxuu ka geliyey marka meesha rubadda ayuu ka geliyey sidaasoo markaa dhiigga uga jeexay xididadii xataa uhriiqa damuhaa ilaa dhiiggeedii markaa la daadiyey uma jaaءa ila الnabiyi salى اllahu عalيh ali wslam nebiguu u yimid faahbarahu bidalika arrinkaabuu u sheegay faamarahu biaklihaa cunisteediibuu amray xadiidkanna marka isnaadkiisu waa saxiix laakiin waa cinda daruura marka sidaanoo kale la yeelayo dacnada iyo labada wax lagu waa cinda daruura waxaa laga qaadanayaa marka ariga iyo yacni lo-da inkastoo dabxaasal ay ku yihiin yacni naxrina waa lagu samey karaa haddii lagu sameeyo dhib male geel haddii dabxi lagu sameeyo isaguna dhib male xagga bannaananshadaa laga hadlaya qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qala xadaanaa xamaadu can simaaki bni xarb can muray bni qaطariy can cadiy bni xaatimin qaal qultu yaa rasuula allah ara'ayta bal ii sheeg in axadunaa midkeen in axadunaa midkeen asaaba saydan hadduu asiibo asaaba hadduu asiibo saydan ogaah walaysa macahu sikiinun midina aanu haysanin ayadbaxu bilmarwati dhagaxa cadkaaf maku gowracanayaa washi ayb ayadbaxu bilmarwati washiqati alcasaa usha jeexeeda faqaala waxa uu yidhi amrir yanii marsii oo yani daadi amriri dama dhiigga daadi bimaa shi'ta waxaa doonta ku daadi dhiigga waxaa doonta ku daadi dhiigga in la qubo wadkur isma allaahi caza wajal ilaahay magaciisana sheeg oo yacni xus magaca alla markaa yani sheego sidaas eelo xus biاllahi towfiq sal sl alى nabiyina mxamedi wlى ali